qaar ka mid ah labada gole ee baarlamaanka jubbaland ah oo maalmahan howlo shaqo u joogay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay kulama xog wareysi ah la yeesheen ganacsatada deegaanka raaskambooni wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha baluuga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ayaa la kulmay ganacsatada kadib markii uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada waxa ayna ka warbixiyeen xaaladda ganacsiga ee deegaanka iyo duruufaha ka jira ganacsiga iyo xagga beeraha iyo xagga malabkaba dowladda wasaaradda ganacsiga waxaan ka codsanaynaa in sidaan si ka bedelan ay noo keento waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay ganacsigii odayaashii deegaanka magaalada reeskamboni waxaan ka codsanaynaa wasaaradda ganacsiga in ay dhadhaqaaq samayso dhinaca kenya xuduudda xiran inay furto waxaan nahay ganacsatadii raskamboni caqabado fara badanna way ku gadaaman yihiin oo usoo bandhignay waan kala hadalnay oo ugu weyn tahay dhibka ugu weyn uu yahay xuduudka oo naga xiran hadday ahaan lahayd dalka gudihiisa iyo hadday ahaan lahayd wadanka aan jiiraanka nahay intaba xuduudka uu naga xiran yahay tiina ay saameyn baan ku yeelatay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii noloshii dadka deegaanka hadday ahaan lahayd dadkii beeraleydii aadi lahaa duurka iyo haddii malab ay soo guran lahaayeen hadday xoola ka ganacsan lahaayeen oo xuduudka ay marsan lahaayeen ganacsiga ay aadan lahaayeen wadanka ka baxsan wadankan kenya intaba caqabado fara badan ay ka jiraan tiina ay keentay noloshii inay hoos u dhacdo waxaana kala hadalnay arrintaas wasiirka